madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magaalada cadaado ee gobolka galguduud ka dhagax dhigay mashruuc loogu talagalay dadka barakacayaasha ah dhagaxdhiga mashruucan oo ay ka faa-iideysan doonaan in ka badan boqol qoys oo barakacayaal ah islamarkaana loogu dhisayo guryo ay deegaansadaan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada cadaado axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ka hadlay dhagax dhiga mashruucanna
waxaan u mahad celinaynaa mashruucan runtii qiimaha badan ku fadhiya wejiga weji cusub ah ka duwan qaabkii loo caawi jiray barakacyaasha cid kasta oo gacanka geysatay oo ay ugu horeeyaan hay-adaha u n r c r n r c direct aid iyo dhammaan wasaaradihii iyo hay-adaha dowladda oo hay-adda qaxootiga ama barakaca galmudug ay ugu horeyso waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sidii qorshahaas loo dhigay in maanta loo hirgeliyo aan u dhax dhignay waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa qaabkii sidaan hore u sheegay dadka wax loo gaarsiin jiray barakacayaasha oo ahaa qaab ku meel gaar ah oo in yaroo wakti kooban ama wax cunto la siiyo ama wax yaroo muddo kooban ay roobka iyo waxaas markaas xaaladaha jira uga baxaan qabadku uu ahaan jiray in maantay la sameeyey xal waara oo ay uga dadka halkaa la dejinayo boqol toban iyo toddoba qoys ah ay ka mid noqdeen dadka degan degmada cadaado la siiyey deegaan ku filan meelaha qaarkood mashruucani meelo uu hadda ka hor ka hirgalay ayaa galmudug ku jira magaalooyin ka hirgalay laakiin runtii tijaabo maadaama uu ahaa waa ka yaraa sidaan hal qol iyo wax lamida maanta in laba qol iyo ruqsashoodii iyo servicekii u baahnaa oo dhammaystiran iyo dhulkii ay isku haystaan waa wax weyn oo farxad leh waa weji cusub oo ka bilowday waxaan rajaynaynaa deegaano kalena inaad ka samayn doontaan ama laga samayn doono oo la gaarsiin doono maamulka degmada cadaado iyo bulshada reer cadaado waxaan ku mahad celinaynaa si kastaba inta badan magaalooyinka maamulka galmudug ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo barakacyaal ah kuwaasi oo ay saameyn ka soo gaartay isbeddelka cimilada